asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka duhurnimo ee xuleeshada derjer waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay saddex labaatanka februaayo sanadka labada kun iyo toddobiyo toban barnaamijka waxaa idinkaga imaanaya xarunta deljer ee boosaaso dhammaan xarumaha deljer ee soomaaliya ayaad naga dhegaysanaysaan qodobada barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid a waxaa ii caddaatay inaan magacaabo xasan cali khayre inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shaksi u qalma jegada madaxweynaha dowladda federaalka oo ra-iisul wasaare cusub u magacaabay xasan cali khayre oo horey uga soo shaqeeyey hay-adda n r c ee dalka norway iyo shirkadda somo oyal ee fadhigeedu yahay waddanka ingiriiska ra-iisul wasaaraha cusub sidee ayuu u arkaa magacaabista xilkan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacaawday xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose puntland oo sheegtay inay kasii dareen xaaladda abaaraha iyo dadka ka soo hayaamay deegaanada miyiga ee ay xoolihii ka dhammaadeen nin u dhashay dalka mexico oo saddex jeer laga soo musaafuriyey dalka maraykanka oo isdilay iyo dowladda waqooyiga kuuriya oo ku eedeysay maleysiya dilkii nin ay isku aaba'ahayeen hogaamiyaha dalkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan barnaamijka xulashada aynu idinkugu soo gudbin doonaa u diyaar garow mar kale iyo barnaamijka xulashada daljir garow barnaamijka faahfaahsan ayaanu gudageli doonaa balse waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkii kooban oo barnaamijka qaybka waxaana inala socodsiinaysaa faadumo abuukar
mahadsanid maxamuud bismillaahi araxmaani araxiim madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo khamiisa u ambabaxay dalka sacuudiga kadib casuumaad uu ka helay boqorka dalkaasi diyaarad gaara ayaa madaxweyne farmaajo saaka ka qaaday garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho kadib markii uu magacaabay ra-iisul wasaarahiisa waxa uu noqonayaa safarkan uu madaxweyne farmaajo ku aaday dalka sacuudiga kii ugu horeeyey uu dalka uga baxo xasan cali khayre oo saaki madaxweyne farmaajo uu u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ayaa sheegay in uu magacaabistiisa ogolaaday islamarkaana haddii la ansixiyo uu soo dhisi doono dowlad ay iska leeyihiin shacabka soomaaliyeed xasan cali khayre oo shir jaraa'id ku qabtay bartiisa facebooka ayaa ugu horeyn ka hadlay mahadcelin uu u dirayo madaxweynaha waxa uu fariin u diray shacabka soomaaliyeed oo uu yidhi waxaan ilaalin doonaa cadaaladda iyo ammaanada qaramada midoobey ayaa ka digtay in dad ka badan labaatan milyan oo ku nool dalalka south suudan nigeria soomaaliya iyo yemen ay qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan waxaanay ku baaqday gurmad deg deg ah isniintii lasoo dhaafay ayaa waxa ay qaramada midoobe shaacisay in macluul ay ka dilaacday qaybo ka mida south suudan isagoo wariyaasha kula hadlay magaalada new york ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guateres waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay ku dadaasho sidii looga hortegi lahaa masiibo ka dhacda dalalkaasi guateres ayaa codsaday ku dhowaad afar iyo bar milyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda afartaasi dal xogayaha guud ayaa intaasi raaciyey in ilaa iyo hadda ay heleen lacag dhan sagaashan milyan oo dollar taasoo u dhiganta boqolkiiba laba inta ay codsadeen waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay ku dadaasho sidii looga hortegi lahaa masiibo ka dhacda dalalkaasi halkaad warkaasi kooban kala socotaana dhegaystayaal waa redio daljir dowladda turkiga ayaa meesha ka saartay sharci dumarka militariga ah ka mamnuucayay in ay madaxa u asturtaan sida muslimiinta militariga ayaa ahaa waaxdii u dambeysay ee meesha ka saarta mamnuucitaanka madax asturashada waxaana loo arkayay difaaca dastuurka cilmaaniga ee dalkaasi turkiga xafiisyada iyo hay-adaha dowladda turkiga ayaa mamnuucay in dumarku u shaqaynaya ay soo asturtaan madaxa meeyadii laakiin madaxweynaha ay siyaasadiisa u janjarto islaamnimada recep dayib erdogan ayaa ku dooday in mamnuucitaankaasi uu ahaa raad ka haray ilbaxnimo la-aantii hore arrintan madax asturashada ayuu muran badan ka taagnaa muddo aad u dheer turkiga gudihiisa tobankii sano ee u dambaysa waxaa mamnuucitaanka madax asturashada laga joojiyey iskuullada jaamacadaha iyo shaqaalaha dowladda iyaga oo loo ogolaaday in ay is-asturaan bishii sideedaad ee sanadkii horena dumarka booliska ayaa loo fasaxay in ay madaxa asturan karaan dowladda mexico ayaa cambaaraysay hanaan cusub oo uu soo saaray maraykanku kaas oo lagu musaafurinayo dadka aan sharciga haysanin ee soo galootiga qorshaha uu soo bandhigay maamulka trump arbacadii ayaa lagu musaafurin karaa qof kasta oo si sharci darro ah ku jooga dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee mexico louis fajgray ayaa sheegay in dalkiisu uusan aqbali doonin go-aan kasta oo dowlad kale iskeed u qaadato murankan ayaa yimid iyada oo laba sarkaal oo sarsare oo maraykan ah ay qorshaynayaan in ay booqdaan mexico warkii oo kooban dhegaystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljirna waa inageenta mahadsanid faadumo abukar ayay taas ahayd oo inala socodsiinaysay warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljir haweyn rabbiba waxinaad wada taqaaniine adeegga kulnasa balas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan ku naso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah la jiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefanka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso
waxaynu ku bilownaya barnaamijka dhegaystayaal qodobka ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maalin kadib markii xaflad ay ka qayb galeen beesha caalamka oo ka dhacday magaalada muqdisho maalnimadii shalay lagu calimo saaray ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in uu xilka ra-iisul wasaare ee soomaaliya u magacaabay xasan cali khayre oo ah nin horey uga soo shaqeeyey arrimaha bini-aadantinimada gaar ahaana hay-adda n r c ee laga leeyahay waddanka norway iyo weliba shirkadda soma oyal ee fadhigeed yahay waddanka ingiriiska magacaabistan waxa uu kaga dhawaaqay madaxweyne farmaajo magaalada muqdisho ka hor inta uusan u ama bixin safarkii ugu horeeyey tan iyo markii xilkaasi uu qabto dalka dibaddiisa uu ugu amabaxo isagoona u dhoofay waddanka sacuudi carabiya
kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray waxaa ii caddaatay inaan magacaabo xasan cali khayre inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shaksi u qalma jegada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdamaa dalkan muddo muddadii tobankii sano ee labaiy tobankii sano lasoo dhaafay dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa waxaan go-aan ku qaatay inaan magacaabo anuu og inaan wada shaqayn doono insha allah hadduu ilaah yidhaahdo uuna yahay shaksi nadiif ah fakarkayga iyo vishinkayga ku shaqayn doona oo core value ama principalkan ku shaqayn doono ama asaaskan ku shaqayn doono ay kow ka tahay ammaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaalad inaan ku shaqayno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqarada aan u naxariisanno oo aan caawinno arrintaa cadaaladda waa sidaan ku imid in shacabka soomaaliyeed oo xildhibaanada sharafta leh ee wakiilada ka yihiin ay si calli ah iigu codeeyeen anigana waxaa ii muuqda oo aan istusay corvalin ii ah inaan ku magacaabo shaksiga fiican shaksigaan odhan karo wuxuu ula shaqayn karaa mabaadi'deyda waxaana u shaqayn karnaa shacabka soomaaliyeed insha allah waxaan rajaynaya inuu hawshiisa ilaahay u fududeeyo waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah yidhaahdo si uu u guto waajibaadkiisa anugu waxaan haystaa muddo soddon cashaah inaan magacaabo maanta waa maalintii lix iyo tobanaad ma doonayo dalka inuu wakhti dambe ka khasaaro ama ka lumo isagana waxaan ku boorinaya marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo shan iyo toban cashaah inuu ku soo dhiso xukuumad wanaagsan oo hufan oo runtii shacabka soomaaliyeed ee ugu shaqayn doonta mabaadiida aan aaminsannahay dadka uu magacaabaya inay noqdaan dad wanaagsan oo shacabka soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeeya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawshaan noo fududeeyo hawshaan hawl sahlan ma aha si degdegaan doonayna inaan u galno howlaha ummadda ay noo imatay shacabka soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay taageeraan taageero buuxa siiyaan bacdamaa uu yahay shaksi ila shaqayn kara madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi ahaa haddaba dhanka kale ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ee la magacaabay xasan cali kheyre ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uga mahad celiyey sida uu ugu gartay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka isagoona ballan qaaday inuu gudan doono waajibaadkiisa qaran oo ay ka mid tahay dhismaha xukuumad tayo leh oo waddanka ka saarta dhibaatada
mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waan kaa aqbalay waxaana aada ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkeyga iyo dalkeyga iyo waajibkii saaran ka shaqayn doono inaan kula shaqayn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aada u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag dadka soomaaliyeedna ay ooman yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balballaariyey anigoo la tashan doona guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynahaba madaxweynaha anigoo uga mahad celinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkaan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladda ugu habboon tahay waajibkaa ku gudano waxaa kaloon rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan ammaanadaasna aan sugi doonno ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixidda golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaana ka soo shaqeeya meelo badan oo ay ka mid yihiin hay-ado kala duwan local international ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa oo qabtay shirkii jaraa-id ee ugu horreeyey tan iyo markii xilkaasi saaka loo magacaabay haddaba maxaynu ka ognahay taariikhda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre waxaa inoo faahfaahinaysa warbixintan faadumo abuukar madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa saaka ra-iisul wasaare u magacaabay xasan cali kheyre mudane xasan cali kheyre xilligan waa agaasimaha bariga afrika shirkadda ingiriiska ah ee som oil and gas jagadaasi uu hayay tan iyo labada kun iyo saddexiyo tobankii isla shirkadaasi waxa uu ka mid yahay dadka ku leh saamiyada oo waxaa la qiyaasaa saamigiisa inuu yahay hal dhibic hal boqolkiiba oo u dhiganta laba milyan oo dollarka maraykanka mudane cali kheyre dad muddo badan la shaqaynaya waxay sheegeen inuu yahay n g o iska yaqaano gorgortanka iyo sida heshiisyada loo galo xitaa marka uu wasaaradda betroolka ku soo biiray waxa uu marar badan qaban jiray shaqada wasiirka ra-iisul wasaaraha la magacaabay inta aan loo dhiibin xafiiska muqdisho ee som oil and gas waxa uu muddo ahaa agaasimaha bariga africa ee norwegian refugee council xasan kheyre waxaa jagooyinka uu soo qabtay ka mid ahaa isagoo madax ka noqday som management l t d waxa uu la taliye iyo xiriir sokelo lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud febraayo toddoba iyo tobankeedii labada kun iyo lix iyo tobankii u n monitoring group ayaa soo saaray warqad ay ku dalbanayaan in la baaro xasan kheyre dhaqdhaqaaqyadiisa xagga canshuuraha lacagaha ugu jira bangiga iyo kredit kaarkiisa iyagoo ku eedeeyey inay ku tuhmayaan in uu xiriir la leeyahay kooxo ay ka mid tahay xarakada al-shabaab juun sagaalkeedii labada kun iyo lix iyo tobankii warqad ay soo saartay u n monitoring group waxaa lagu beriyeelay xasan kheyre in uu wax xiriir ah la leeyahay kooxaha loogu yeero argagixisada muddadii uu madaxda ka ahaa xafiiska muqdisho ee som oil and gas waxa uu shirkadaasi lagu eedeeyey musuq maasuq iyo heshiisyo been abuura agosto kowdeedii labada kun iyo shan iyo tobankii xafiiska baarista dembiyada halista ah ee dalka ingiriiska ayaa shaaciyey in la furay galdacwadeed ka dhan ah shirkadda shidaalka ka baarta soomaaliya ee som oil and gas ee laga leeyahay dalkaasi ingiriiska agosto lixdeedii labada kun iyo saddex iyo tobankii dowladda federaalk soomaaliya ayaa heshiis la saxiixatay shirkadda som oil and gas oo ah shirkad markaasi un la sameeyo oo laga leeyahay dalka ingiriiska hawsha ay qabanayso shirkadda waa ururinta macluumaadka la xidhiidha kaydka shidaalka ee badda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa saakay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku dhawaaqay in uu yahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya aad bay umahadsan tahay faadumo abuukar oo qodobkaas inala socodsinaysay barnaamijkana waa xulashada daljir oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose puntland ayaa waxay sheegtay inay kasii dareen xaaladda abaaraha iyo dadka ka soo hayaamay deegaanada miyiga oo xoolihii ay ka dhammaadeen cabdulaahi xaashi qoob deero waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland waxa uu sheegay in tirakoob ay ku sameeyeen oo ay gaarayaan afartan iyo lix kun iyo dhowr boqol oo qoys isagoo intaa ku daray inay jiraan dad gaajo iyo macluul u geerooday waxa uu warramay wariyahena xuseen madar oo ugu horeyn weydiiyey xaaladda khatarta abaaraha iyo weliba waxa wasaaraddu ay xilligan ka og tahay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdu wabacdu ugu horeyn dal iyo wadayaasheeda iyo maamulkeeda waa salaamaya maadaama ay hawshaas abaarada iyo dalka horumarkiisa ay aada iyo aada xooga u saaraan waa uga mahad celinaya xaaladda abaaraha oo bishu ay maanta tahay saddex iyo labaatan bishii labaad waxa weeye aad iyo aad iyo aad bay waxay umareysaa meel kharaar dadka hadda soo xarooday oo xooluhu soo dhaafeen oo deegaanada kala duwan ee puntland jooga waxay ka badan yihiin afartan iyo lix kun iyo dhowr boqol oo qoys ay ka badan yihiin waxaas iyaga intaa kasii badan dadka iyagu dadka dhex galay oo magaalooyinka waaweyn galay oo eheladooda ku biiray baa kasii fara badan iyaguna waxa weeye marka dadka kaawan ka samaystay ee gobolada kala duwan ka samaystay ee tuulooyinka iyo degmooyinka kala duwan ka samaystay tiradoodu maalinba maalin ka dambaysa aad bay isiyaadaysaa haddana waxayba bilaabeen inay dhintaaniin oo waa ogtihiin oo dhowaan deegaanka magaalada kaalkacayo deegaanka taalacad waa lagu dhintay oo qof haweenaya waa ku dhimatay maclu dhimatay intay baratay maclu dhimatay maaragtay waa lala tacaalaya abaaraha intii tabara laakiin waxaa la moodaa inaysan marnaba aysan suurtagal ahayn dadka soo xaroonaya iyo inta baadiyaha ku hartay oo u baahan cuntada iyo biidhaanka iyo daawada in wax la gaarsiiyo waa waxaa marna suurtagal ahayn ilaahay baan waxaanu weydiinaynaa inuu ilaahay asagoo faraj kheyr qaba u furo ilaahay baanu ka rajeynayna inuu si deg dega ilaahay usoo gaarsiiyo naxariistiisa
sidaad adiguba sheegtay xaaladda dhinaca abaaruhu aada bay uga sii darayaan dadkii ay xoolaha dhaafeen ee kaamamka samaystay ama magaalooyinka soo gaaray ma jiraan tirakoob aada ku samayseen iyo waxqabad loo bilaabay ha waa jiraa nin deegaan waxa dadka soo xarooday tirakoob waa lagu sameeyey waaxda horumarinta reer miyiga ayaa tirakoob ku samaysay iyagoo kaashanaysa degmooyinka iyo gobolada kaashanaysa waxaana ilaa hadda lasoo gudbiyey afartan iyo lix kun iyo dhowr boqol oo qoys baa lasoo gudbiyey dadka magaalooyinka dhex galayna ilaa hadda tilakoobka iyaga lama yaqaan iyaguna way fara badan yihiin xaaladda abaarada puntland waa xaalad aada iyo aada u cakiran waa xaalad gurmud zaayida u baahan waxaa shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba ka codsanaynaa in ay gurmudka aysan marka waxba harin arday ganacsade muruqmaal askari shaqaale dhammaan inaan maaragtay laga hagran muskiilada beriiska iyo saca beriiska ahi wax weyn buu farayaa maaragtay carruurta dadka loogu shubayaa marka waxa weeyaan inay ardada macalimiinta dugsiyaasha macalimiinta iskoolada maamulada kulligood inay gurmadka ka qayb galaan baa loo baahan yahay badbaadin lahaa dadka walaalaha ah oo dhibaatada ku dhacday wasiir marka laga yimaado dadka shacabka oo iyaguba ilaa hadda gurmadka wada culamadii waxgaradka iyo ganacsatadii iyo maamulka dowladaba dhinaca hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka iyo dalkaba arrintaas maxay ka qabteen maxaadse ujeediseen arrintaas kolley waxa wey waa laga qabtay oo dabiyadhaan badan bay wadaan oo meelo badan baa cunto laga qaybiyey oo maaragtay shaqo way qabteen waana u mahad celinaynaa laakiin hadda intii laga rabay iyo intii baahidu leekay boqolkiiba toban ma dhamma anagu anaguna sidaasoo kale waa dadaalaynay oo xogtaan la soconay oo wixii dabara shacabka waa dhiirigelinaynay oo dawladdu waa ordaysay oo meel waxaa waxay u dirtay kooxaha caafimaada xoolaha dadka iyo xoolaha dadka iyo xoolaha iyo dadkaba waa u dirtay raashin qaybi waa dhow waa lasoo sameeyey waa la dadaalayay degmooyinkii dowladda waa dadaalayeen inta tabara laakiin mataqaanaa weli waxaasu wax aada kaafin karaan ma jirto marka waxaa dhammaan u sheegaynaa shacabka puntland dal iyo dibadda inay gurmadka aysan kala xishoon xataa zera zanki waxa weeyaan waxa weeyaan maaragtay aysan kala xishoon ay soo gudbiyaan gurmadkooda dadka waa waxaan kusii dhiirigelinayaa inay deegaan deegaan iskuusii gurmadaan inay dadka guud ahaan isu gurmadaan waa lagu sii dhiirigelinayaa dadkii haatan xoolaha roobka inkaso xoolaha kadib ay dadkii aaday oo gobolada sooma inta af soomaaliya ku hadasho oo dhan ah waxaa iyaga dhulka ay tageen oo biyo la-aan ah awel waxaa lala tacaalayay dadka cuntadooda iyo biyahooda hadda iyaga laftidooda waxaa xoolihii ayaa biyoqabad inay biyo xoolaha biy biyaha biyo xooluhu bilaabeen arrintaas waa iyadana keeni doontaa arrin aada iyo aada u dhib badan haddii ilaahay uusan naxariistiisa si degdega usoo gaarsiin
hagaag dhanka kale waxaa jiray dadka faraha badan ee soomaaliya qeybaheeda kala duwan kasoo hayaamay ee deegaanada soo gaaray intii yarta ay xoolaha wateen qaar baa iyagana kasii baxay oo xoolihii baktigooda ayaa meel walba dhooban iyaga laftooda cudurro ayaa ka dilaacay arrintaas dhinaca caafimaadka ah maxaad ka qabateen
wallahi waa laga dadka waa la wacyigeliyey inay xoolaha meydka aasaan oo meel walba daadsan waa la wacyigeliyey laakiin taqaana hadee wax wax laga qabanka meesha labada talaabaa qaadidba waxa weeyaan xoola meyda saa u daadsan oo baabuurta yaacisay ama xeriyihii agyaala ay deganaayeen
dhanka kale xooluhu waa lafdhabarta ugu muhiimsan ee soomaaliya markii loo fiiriyo dadkana inta badan boqolkiiba sagaashan xoolihii waa ka lacdeen shaqadooda iyo professionkooda waa xoolo siday u dhaqan lahaayeen dadkaas in dib loo abuuro oo xoolo loo gado ama wax loo sameeyo qorshihiina ma ku jirtaa way ku jirtaa laakiin hadda xilligan ma ahaan oo hadda hadda maanta neefkii la galaa sagaa baktinaya hagee la geenaya laakiin waa markii la doogo baa waxaa la samayn karaa in loo sameeyo dib u dejin loo sameeyo xoolahooda dib loogu abuuro loo samayn karaa laakiin hadda ma ahan hadda waxa weeyaan dadka waxay cunaan in la gaarsiiyo biyo iyo baad in dadka iyo xoolahaba la gaarsiiyo weyaan muhiimada
dhanka kale marka loo fiiriyo abaarta soomaaliya ka jirta iyo qaaradda afrikaba midowda yurub iyo qaramada midoobay intaba waxaa jira ballanqaadyo lacageed oo ay sameeyeen arrintaasi siyaasadda dawladda maxaa uga qorshaysan
waa la soconnaa qaramada midoobay iyo ururada caalamigaaba puntland way yimaadeen meelo badan bay tageen waxay tageen degmada magaalo way tageen walka solo way gobolka barima way tageen meelo badan bay tageen idigo diyaarada wato way tageen brownis bay kiciyeen oo kusoo hameeyeen xaaladda abaarta iyo xoolaha dhintay intaba waa inta waxaaso dhawaa sameeyeen waxayna soo saareen warmuftiyeeyo ay ku dalbanayaan nin iyo baaqiyo ay ku dalbanayaan lacago afar boqol iyo konton milyan laakiin waxaa sameeyahay afar boqol iyo konton milyan ay dalbadeen hataa wax hal gobol lagu maareyn karo ma ahan ilaa iyo hal bilyan oo lacag ka badan ayaa xaaladatan abaartan maanta ka badan baa lagula tacaali karaya waan isleeyahay in puntland keliya wey laakiin soomaaliya dhan ma aha laakiin iyagu soomaaliya waxay u dalbadeen lacagta intaa laegay u dalbadeen laakiin waxaan is leeyahay lacagtaas waxba ma joogto baan is leeyahay maantay ilaahay baana wax walbana ilaahay baana wax walbana maaragtay ilaahay baa wax walbana maaragtay fududeynaya ina macalin cusur yusran shacabka waxaa loo baahan yahay inay gurmadka usii u gurmanayeen inay sii boqol inay sii tabantabaaraan baa loo baahan yahay aad iyo aad uga howlgalaan dalka dibadba
hagaag ugu dambayn marka loo fiiriyo xaaladda hadda dalku ku sugan yahay iyo guud ahaan abaaraha ka jira gobolka waxay maraysaa meeshii ugu khatarsanayd maadaama hadda dadki ay bilaabaan in ay dhintaan oo u dhintaan gaajo iyo haraad oo qaybo ka qaybo badan oo kamid ah gobolada laga soo sheegayo maalinba maalinta ka dambeysa in dad gaajo iyo haraad iyo iyo nafaqa la-aan ay u dhintaan maadaama xaaladda halkaas marayso welina gurmadkii uu socdo iyo qayladhaantii oo shacabkii iyo ganacsatadii iyo maamulkii dowladda intaba ay ordayaan ma la dhihi karaa waxaa gaabis ah gurmadka loo fidinayo dadkaas mase la dhihi karaa gurmadka ayaan wada gaari karin oo iyaga ayaa ka tan badan maxaad ka soo jeedin lahayd in arrintaa marka ugu dambaysa loo qabto maadaama hadda ay xaaladdu khatar ku sugan tahay gaabis waxaa ah dhinaca dadka puntland taageeray dhinaca gaabis baa ka jira aada ballaaran laakiin mataqaana shacabka iyo dowladda iyaga wax gaabis ka jiraanin waa dadaalayaan waa la tacaalayaan dadka hadda waxaa ugu sii daran caruurta hooyada uurleyda ah waayeelka intaasuba waxaan isleeyahay asbuucyada soo soo socda haddii ilaahay uusan aadankun awoodda ilaahay siiyay iskugu gurman waxaan u malaynaya inuu la heli doono dawiro wayo baan ka baqayaa sababta waxa weeya nafaqada aatay caana ma helaan hilib ma helaan maaragtay waxba ma helaan marka waxa weeye dadku inay maaragtay halkaasi ku sugan tahay waxaan leenahay hay-adaha istaaga samafalka bini aadamka inay walalaabaan gurmadkooda inay gurmadkooda ay dedejigaan oo qof iyo dhintay aysan waxba soo gaarsiin qofka ku noolyahay ayuu ku fiican yahay inuu wax la gaarsiiyo hadduu dhintay waa dhinta ilaahay wuu aaday
cabdulaahi xaashi qoob deero wasiir ku-xeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland ayuu kaasi ahaa
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
wahagaag murannada dhulka ayaa waxaa inta badan ay sababaan gacan ka hadal taas oo sababto khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo magaalada qardhe ee xarunta gobolka karkaarna ay ka mid tahay meelaha inta badan ay ka dhacaan murannada dhulka ama boosaska bannaan haddaba maanta magaalada qardhe waxaa laga furay nootaayo cusub oo shaqadeedu ay tahay kala wareejinta buqcadaha iyo weliba iyo hantida mugurtada ee gaarka loo leeyahay maxamuud nadiif shire ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan
munaasabadan ayaa salka ku haysay daafur loo sameynayay xafiis cusub oo loogu magacdaray nootaayada karkaar ee sharciga ah taasi oo u hirgeliyey xasan musanux oo ah wiil dhalinyaraha islamarkaana bartay shareecada iyo qaanuunka nootaayadan ayaa ka shaqayn doonta sidii bulshada loogu kala wareejin lahaa hantida iyo waxyaabaha kale ee bulshada muhiimka u ah si waafaqsan shareecada islaamka iyadoona ay bixin doonto la talin dhanka sharciga ah gudoomiye ku-xigeenka degmada qardhe cabdirasaaq cumar faarax ayaa ugu horeyntii si rasmi a u daafuray munaasabadda isagoo soo dhoweeyey xafiiskan cusub ee kusoo kordhay magaalada qardho waaankaale hore u gaaray iyo in kale arrintan marka waxaan isleeyahay runtii qeyb weyn bay waxay ka qaadanaysaa in nootaayo sharciyaysan laga hirgeliyo deegaankeenna waa horumar iyo guul weyn oo usoo hoyatay bulshada qardhood iyo guud ahaan karkaarba
waxayna qeyb weyn ka qaadanaysaa inay hoos u dhigto arrimihii khilaafaadka ahaa oo dadku ay isku qabsanayeen oo waxaan cadayna ama qoraal rasmi aan lahayn aada baan u bogaadinayaa waxa weeye cid allaala iyo ciddii ka shaqaysay barnaamijkaa in laga suurageliyo deegaankeenna waxaan leenahay hawl weyn baa qabateen waana ku mahadsan sheekh xasan muse nuux oo ah aasaasaha nootayadan cusub ayaa ayaa ka sheekeeyey shaqooyinka uu qaban doono xafiiskan iyo yoolalka uu higsanayo ahmiyadda iyo muhiimadda uu leeyahay xafiiska noocaan ama shaqada noocaan ama mihnadan xafiiska ahmiyadda ay leedahay saad ogsoon tihiin mihno walba oo minhooyinka socialka u baahan yahay ka mid ah waxay leedahay ahmiyad gaara mihnadan ahmiyadda ay leedahay wax ka mid a kow cadaaladda waxay sugaysaa qof walba wuxuu xaq u lahaa inuu helo uu ku helo wax sidan wax qoran oo sugan oo aan laalaab lahayn labo waxay xafiiskan ama mihnadan sugaysaa dhammaan sugnaanta inuu qof walba helo waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa uu la soo wareegay iyo waxa uu iska wareejiyey waxay mihnadaanu saameynaysaa ama oo qayb ka qaadanaysaa amnigii mundiqada sababtoo ah saad egsoontihiinba guddoomiyaha gobol degmaduna uu sheegay isqabsiga iyo in badan oo kamid ah bulshada waxyaabaha ixtikaaga u keena waxay ka dhalataa iyadoo aan lahayn documenti qoran ama documentation aan samayn bay ka timaada taasna amnigii wax badan uu ka tag doonaa wuxuu xafiisku wax ka tag doonaa insha allahu tacaala wuxuu wax ka tagi doonaa insha allahu tacaala xabaaradda iyo horumarka magaalada xabaaradda iyo horumarka magaalada sida ogsoontiinba waxaa jirta micyaar dawliya oo caalamka ka jirta caalamka dhan ka jirta oo la dhaho habdhaqa habka dawladnimo iyo iyo mandiqadu say kala yihiin marka haddii adeeg walba inoo soo ziyaado adeegaasuna bulshadu wax u qabanayo waxay hanaankii dawladnimo iyo hanaankii horumar bay inoo horseedaysaa intaas waa xafiisku faa'iidooyinkiisa iyo waxa uu leeyahay ayay ka mid tahay yoolka xafiisku hiisanaya waxa weeye waa adeegida bulshada iyo horumarka waddanka iyo kuwacyigelinta bulshada hoggaansanka sharciga intaas insha allah tacala waa yoolka xafiisku uu leeyahay inuu qabto qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha munaasabadda ayaa dhankooda tilmaamay in foritaanka xafiiskan uu ku soo aadismayo xilli ay bulshadu u qabeen baahi la xidhiirta xagga kala wareejinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale la talinta dhanka sharciga waxa weeye waxaa loo baahan yahay looga baahan yahay xafiiskan anoo ku dheeranayo waxaa sheegay muuse waana waana waana sida u tilmaamay u sheegay ayaa la rabaa in loo shaqeeyo innagana waxaa la rabaa inaynu ka ilaalino waxyaabaha maaragtay ansaxayo loolan dee xafiis loo baahnaa adeeg loo baahnaa oo bulshadeena ka maqnaa wey oo markii bulshadu wax dadku wax kala gadanayaan hanti guurto ha ahaato ama guurto ha ahaato markay heshiisya gelayaan in heshiisyadaas ma garatay maxay ahayd la madareeyo oo la qoro oo la keydiyo oo wixii khilaaf oo ka yimaada hadhow ay meel loo raacayo dugminta cad yeeshaan waa arrin maaragtay maxay haysay aynu u baahnay aada ugu faraxsanahay inaynu ku ilaahayna ka rajay ina waxayna anfacdaa aynana haddii eebahayn maayay ku isticmaalaa ku kala baxnaa ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid carshe dhaqaaji oo soo afmeeray munaasabadda ayaa bulshada kula dardaarmay in si waafaqsan sharciga loo kala wareegsado isagoo sheegay intaasi ay yareyn doonto khilaafyada u dhexeeya bulshada waa ilahay mahadiis aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarada xafiiska furtay waana loo baahan yahay ma dheeraynayo insha allahu horey bay ugu baahneed xafiisakan in degmadana laga furo bulshada waxaan kula dardaarmayaa oo ku celcelinayaa waa in lala shaqeeya annagoo ka dowlad ahaana diyaar baan insha alla xafiiska aan la shaqeyno waan aqoonsannahay wuxuu maray habraacii saxda ahaa buu maray iyo intii shuruudihii lagu xidhay wuu maray ka wuu fuliyey midna xasan baan kula dardaarmayaayo u dhabaraday insha allahu waxaana rajaynayaa khayr iyo guul baan u rajaynayaa xafiiska daafurka xafiiskan ayaa kusoo beegmaya xilli qardho ay ka jiraan khilaafaad iyo murano badan oo la xidhiira heshiisyada aan ku dhisnayn sida sharciga aan waafaqsanayn iyadoo xafiiskan uu noqon doono mid ka qabtira bulshada baahiyahaasi maxamuud adiif shiree wararka raadiyo deljir qardho mahadsanid maxamuud bangiga amal ayaa maanta wuxuu magaalada garowe caasimada puntland uu ku daafuray mashruuc lagu maalgelinayo ganacsiga yaryar si shaqo loogu abuuro dhalinyarta iyo weliba si kor loogu soo qaado heerka nololeed ee bulshada maxmedle kimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya bangiga amal bank ayaa maanta daafuray mashruuca maalgelinta ganacsiga yaryar kaasi oo lagu caawinayo haweenka doonaya inay ganacsi samaystaan waxaana kulan ka dhacay xarunta bangiga ka qaybgalay mas-uuliin ka tirsan puntland oo ay ka mid tahay wasiirka haweenka ee puntland aniise xaaji muumin daafurka mashruuca ganacsiga yaryar waxaa ka hadlay ujeedkiisa maamulaha guud ee bangiga amal oo sheegay muhiimadda mashruucan cidda ay iska kaashanayaan iyo meelaha ay ka fulinayaan sida aanu inta badan kusoo celcelinno halkudhiga bangigu waxa weeye himiladeenna waa horumarkaada waxaa naga go-an inaan qeyb ka noqono horumarka bulshada horumarka qofka horumarka qoyska waxaan u malaynayaa dadka danyarta ah haddii laga tagona himilada aan sheegano arrintaas run noqon mayso mashruucan sidaa uu sheegay cabdikhayr waxaa iska kaashaday bangiga dhexe ee soomaaliya iyo bangiga amal bangiga dhexe ee soomaaliya waxay heleen lacag ay ka heleen hay-ado hadda laba boqol oo kun bay tijaabahaanu bixiyeen afar bangi bay waxay siiyeen min laba boqol oo kun falilah alxamdu boorka amalla markaan u bandhignay ayna nala qaateen ahmiyadda ay leedahay in maalgelin lagu sameeyo dadka danyarta ah gaar ahaan dumarka laba boqol oo kaloo match fundin ay ku dareen marka hadda bajetkan ku bilaabayna waa afar boqol oo kun ilo oo nagala qeyb qaadatay barnaamijkii hore iyagana waxaan rajeyneynaa inay gara afar boqol oo kun oo kale ku daraan si intii hore uga fiicnaado laakiin dumarka asbaabtaan u xulanay qeyb badan oo kamid a cabdikhayr baa sheegay oo daraasado badan baa muujiyay inuu xiriir ka dhexeeyo toos ah direct correlation isbedelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo tayada nolosha qoyska isbedel ku dhaca dakhliga hooyada iyo heerka waxbarashada caruurta isbedel ku dhaca dakhliga hooyada iyo levelka nutritionka caruurta yani daraasado oo mutawaatir ah aada u fara badan baanu aragnay oo markii hooyada dakhligeedu one dollar ku darsamo in saameyn toosa ay ku yeelanayso noloshii qoyska noloshii caruurteedii heerka waxbarashada caruurteedii marka waxaanu isniri waxaa kaloo daraasado badani muujiyeen oo qaarkood annagu aan sameynay in dumarku aysan aada uga xirnayn bangiyada zamankaynu maanta joognana access to finance waa muhiim dadku inay la macaamilaan bangiyada waa muhiim dumarku waa qeyb weyn oo kamid a bulshadii mashruucan wax faa'iidaa lagama rabo yacni waa qarad xasan sida sheekhu sheegay qofkii shan boqol la deymiyo shantii boqol buu soo celinaya qofkii kun la deymiyo kun dollar buu soo celinaya waalaikum salaam saddex waxaanu ka dhignay qeybood baanu ka dhignay mashruuca waa saddex heer horta wuxuu ka kooban yahay saddex waa saddex component buu ka kooban yahay marka hore waxaan siin doonaa dumarka tababar waxaa laga yaabaa dad badan oo heerkooda waxbarasho hooseeyo marka tababar kooban oo fahamka ganacsiga waliba ganacsiga casriga hadafku waa in dadku noqdaan dad halabuur ganacsi leh wax cusub soo kordhin kara faadimo diri oo kamid a ururada haweenka oo faadimo diri oo kamid a ururada haweenka sidoo kalena tababaro kala duwan soo sisay dumar ayaa waxa ay madasha ka sheegtay in dumarka mashruucani maalgelinta ay u baahan yihiin isla markaasina wax badan uu tari doono waxaan aada ugu faraxsanahay oo run ahaantii taabatay aniga barnaamijkan maanta halkaan laga lonj garaynayo run ahaantii kama warqabinin dhiibli wuxuu yahay laakiin inuu barnaamijkaan la lonj garanaya waa la ii sheegay waa waxyaalaha soo daahay ee bulshada u baahan tahay dhibaatada saciid cali shir hadda uu ka sheekeynayay oo ilmaha iyo hooyooyinka iyo dhibaatada hooyada suuqa fadhida ee caanaha iibinaysa ee qudaarta gadaysa ee ku korinaysa ilmaha yararkaa iyadu ay hayso ama odaygii ama ka dhintay ama uu shaqo la-aan yahay ama uu bulood u fadhiyo iyadii gacanta u dhigatay waa run aada iyo aada runtii u baahnayd mar hore in wax laga qabto loo sameeyo arrimaha kan oo kale banaan bay fadhiyaan canshuur baa laga qaadaa musqulo ma haystaan mararka qaarkood ilmahoodii ayaa dayacan oo aysan awoodi karin xataa iskuulka sidau sheegay saciid ina in loo aado loo raaco waa arrimo aada noo taabanaya ilaa iyo waxaan kasoo shaqeynayna dadka internationalka iyo way la socdaan asli iyo dadkan kaale iyo muddo intii adigu aniga waxaan joogaa ilaa two thousand ten waa waxyaalaha aan gaarsiin waayey awoodna u waayey inaan wax la qabto waxaan hayaa hooyooyin hadda suuqaas fadhiyo oo hadda uu ka sheekeynayo lacagta la siinayo haysta mararka qaarkood shan boqol oo dollar ama haysta shan boqol oo kun oo shilin soomaaliya inta udhexaysa aan ka badan ba haysan ee doonaya in ay ilmo ka masruufaan oo kan tahriibaya ay wax ka taraan hooyo waxaa igu qaracan badnayd haysatay waxaan jirtay hooyooyin lixdan lixdan aan u qaybiyey lixdan lixdan qof aan tababaro u sameeyey sida bookkeepinga u sameeyaan wasiirka wasaaradda haweenka puntland anise xaaji muumin oo ugu dambeyn ka hadashay kulanka ayaa waxa ay uga mahad celisay amal bank mashruucan maalgashiga ee loo sameynaya haweenka ganacsiga dheer leh waxaa wax ka faa'iidaya ummad badan aada baana ugu mahadinayaa runtii amal bank mar walba ay u heelan yihiin maalgelinta iyo kobcinta iyo garab istaagga haweenka intii barnaamijyadan aydan bilaabinna waxaan la socday in aada ahaydeen bangiga ugu horeeyey ee soomaaliyeed ee laga aasaaso halkan oo toddobaatan boqolkiiba haweenka shaqaaleeyey oo taas runtii u baahan iyada laftigeeda in la bayaaniyo aad baan uga faraxsanahay arrinkaa haddana barnaamijkan maadaama ay tahay qeybtii labaad ee bilaabanaysa oo qeybtii horeetana walaal kheyr allah siiye magacaaga ma aan naloo sheegine in naciima inay daraasaad ka samaysay calashaan xataa waxaan aada ugu faraxsan inay gabar daraasaadka samaysay wiil muusan samayn si ay baahidii ay u ogaato si gaara ay wixii iskugu soo dubarto taasoo keentay inay ka askunto barnaamijkan labaad in la aasaaso arrin aada u qurux badan baad wadaan haatanna xaaladda wadanka ku jiro waxa weeyaan aada iyo aada waxay ugu dhowdahay dadkii inay macluul ay runtii u baktiyaan xalay nin dhalinyaro ka shaqeynayay ka shaqeeya dhalinyarada kamid a dhalinyarada ka shaqeysa hay-adaha baa wuxuu yihi inagoo isku shuban marayna baan waxaan la kulmay buu yihi nin da- meel dhexaada oo cadcad oo arigii intii ka hadhay wada kaba ma uu haysanin kabihii marka maadaama bacadkii uu maraayo istaafurla ma aha isku shuban xaafuun bacadkii isagoo maraya baa wuxuu sameeyey dhoob uu cagihii mariyey si calashaan ooga celiyo bacadka xaafuun weli ma tegin waxaan malaynaa waa kululyaha umalaynayaa jidka waa jay oo kaleeto marka wuxuu yihi waxaa wax walba iigaga daran kaba kaba la-aanta xaaskii baa ii dhashay wax aan siiyana ma laha xaalado badan bay runta dadka ku jiraan kala duwan abaarahana reer puntland khaasatan si zaa-ida ayay u taabatay inaga shalayto kulamo aan dhalinyaro iyo dad badan oo hay-adaha ka shaqeeya asli baa nagala joogta ka mid tahay waxaana isku qornay dhar iyo cuntaba lacag xataa ayaan la bixin in kind qofkii cuntadii inuu keeno si markaas intaanu baxnaan dadkii ugu geyno meelo waxaa jira dadkii xataa isdileen laakiin alxamdulilah dadkii islaamnimadii iimaankii qabaan iyagoo dhibkaas qabaan bay haddana waxaa moodaa in ay qarsanayaan xanuunkooda laakiin in aanu isugu tagno oo wax ka qabano hadduu ilaah yihahdo waa rajeynaya ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga qaado abaartan oo roob kheyr qaba noogu bedelo oo wax kheyr qaba noogu bedelo oo saaqada noo waasiciyo ummadda baahida ka saaro laakiin barnaamijkan khaasatan maanta la daahfurayo waan hubaa dad badan buu kaalmeynayaa haweenkaas la kaalmeynayo durara loo diyaarinayana si markaa dhaqaalihii markii loo dhiibay aysan oga khasaarin waxaan aaminsanahay wadiiqooyinkii quruxda badnaa ee loo baahnaa in la qaado baad qaadaysaan waxaana aada kale ugu faraxsanaya oon jeclahayna in runtii article laga qoro dabcan ani laftigayga inaan ka qoro waa jeclahay in amal bank iyadoo amal bank uu yahay islamic bank inuusan oga duwanayn systemka ay isticmaalayaan systemka badanaa la yihahdo afrikaanka ma yaqaanaan ama dadka maxay ahayd qaaradda loogama dhaqmo taasna sharaf bay noo tahay oo soomaaliya ay ku dhex taallo oo puntland ay dadkii kaga faa'iidaysanayaan oo dadka intay yimaadaan aysan lacag iska qaadanayne la maray la marinayo wadiiqadii war ma taqaana sida lacagta loo isticmaalo mashruucan daafurka maalgashiga ganacsiga yaryar wejigiisa labaad oo ay samaynayso amal bank waxaa ka faa'iidaysanaya haween kala duwan oo ku nool toddobiyo toban magaalo maxamed lakimaan radio daljir garowe qaybaha dambe barnaamijka xulashada daljir aynu dhegeystaan iminka kusii siqaynaa nin u dhashay dalka mexico ayaa saddex jeer laga soo musaafriyey dalka maraykanka ayaa lagu soo waramayaa inuu isdilay ninkan oo la oran jiray guadalob olivers ayaa la sheegay in uu daqiiqado yar kadib markii lasoo tarxiilay uu iska tuuray buundo dherarkeedu ahaa soddon mitir oo ku taala xuduudka ay labadaasi wadan ay wadaagaan goobjoogyaal ayaa waxay sheegay in ninkaas oo da-diisu ahayd afartan iyo afar sano jir uu isku buuqsanaa taas oo keentay in naftiisa uu haligo dilkiisa ayaa kusoo beegmay iyadoo xogayaasha ammaanka gudaha iyo arrimaha dibadda maraykanka john kelly iyo rexis tillerson ay booqan doonaan dalka mexico si madaxweynaha dalkaasi enrico bena niesta ay kala hadlaan arrimaha socdaalka xiisad siyaasadeed ayaa ka dhexaloosan labadaasi dowladood ee maraykanka iyo mexico iyadoo madaxweyne donald trump uu amray in derbiga laga dhiso xuduudda labada dal si loo joojiyo kooxaha ka ganacsada daroogada qaybaha dambe barnaamijka xulashada daljir ayaynu soo gaarnay iminkana qodobka ugu dambeeya wakaaladda wararka waqooyiga kuuriya ee k c n a ayaa waxa ay ku warantay in dowladda maleysiya ay mas-uul ka tahay dilka mid ka mid a muwaadiniinteeda iyo inay muujisay mowqif saaxiibtinimo la-aan ah waxaa sidoo kale maleysiya lagu eedeeyay in dowladda koonfurta kuuriya ay ka tala qaadanayso xiisadda dilkii kim jong nam oo isagu bishan saddex iyo tobankeedii la sumeeyey warbixinta wakaaladda wararka ee k c n a ayaa lagu xusay in dowladda maleysiya ay jebinayso sharciga caalamiga islamar ahaantaana ay diideen islamar ahaantaana ay diideen inay soo wareejiyaan meydka qof watay baasboor diblomaasi ah ciidamadaas ayaa soo baxay kadib markii uu taliyaha booliiska dalka maleesiya khaalid abubakar uu sheegay in in diblomaasigaasi ka tirsan safaaradda waqooyiga kuuriya ay ku leeyihiin maleesiya iyo sargaal kale ay u doonayaan inay wax ka weydiiyaan dilkii kim jon nam oo da-diisu ay ahayd afartan iyo lix sano jir barnaamijka xulashada daljir oo idinkaga imaanayay xarunta daljir ee boosaaso waan agintaas waxaana farsameynayay injineer xasan cali mursal barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo